waxaan leeyahay garsoorayaal waa run dhaqaalo xumaa jirta wasiir maraashuurha shirkana britale waa jiraa miisaaniyaddan waxay hor taallaa golaha shacabkay hor taallaa dhammaan halwaladeerada loo soo xid loo soo xidhayo tababarka miisaaniyad ma leh dowladda dhexena miisaaniyad kuma leh dowlad gobolkeeda miis goboleedeedkana miisaaniyad kuma leh mushahar kuma laha gunno kuma laha hadalla naguma yeedho annaga haddaynu nahay garsoorka maxkamadda sare hadday kor tahayna waanu sheegnay hadday hoos tahayna waanu sheegnay hadday qoraal tahayna waanu ku sheegnay hadday af tahayna waan ku sheegnay farriintaana inaad ka dabageyso farriimihii hore wasiir waa kaa doonaynaa hadday golaha tahay britol shirka golaha tahay aad geyso waayo xukuumaddaa gudbisay miisaaniyad wax alliyaala wax loogu daray garsoorka wax laga dhimaynaya ma jirto haba yaraantay wax laga dhimay mooyaane waxba looguma darin hadalla naguma yara waxaan caynkaa u leenahay in la ogaado oo garsoorku ay isla ogaadaan inaanaan ka gaabin doonista xuquuqdooda iyo hadalkooda liyaxyaa maxaya can bayina wayahlika man halaka nin nin hullaam xun baa la yidhi in wax qarsanayaa la moodaa ma hullaam xumin waxsaa la yidhi nin geelis nin geelis la dhacay orod darane mooyaane ayaan darane mooyaane orod darane lama yidhaahdo orodka yagu ma yara iyo wax doonisteedu laakiin ayaanka yagaa caynkaa noqday waxaan rajaynaynaa insha allahu in garowshiyo ka yimaado oo wixii hore u dhacay wax laga bedelo